الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا intaan casharka bilaabin kolley meelo sharaxa kuba sugnaa habeenkii aan ogaan isaga dhaafay sababtuna waxay u yar baahnayd hubsasho dheer iyo muraajaco wakti dheer la siiyo qolooyinkiina sharaxaysan oo halkii xawdku kaba bilaabmay baabu isbaati xawdi nabiyina salى اllahu عalيه wasalam wa sifaatih waa aniga nuskadayda horta iyo bal wixii jira nus guud ahaanba khadaina waa jira wax m marka horeba sia loo soo naqliyey iyo meel waxyaalo kale ku jiraanba way jiraane bal markii uu sheekhu raximah اllahu tacaala qaadiciyaad ka soo naqliyay waa baabka uun sharaxiisa axaadiis alxawd inay saxiix tahay iyo saxaabo aada u badani ay wariyeen ayaa wuxuu tiriyey saxaabadii bal intii dee khaasatan qaadiciyaad iyo nawiya iska daba mareen qaadiciyaad baana horeeya wixii uu nawi ziyaadiye mooye marka dadkii uu tirinaya riwaayada muslim waan soo aragnay ciddii roon markaa wuxuu yihi muslim cid aan ahayna way warisay markaa uu qabtay warawaahu kayru muslimin min riwaayati abi bakrin asidiiq wazayd ibni arqama wa abi umamata wacabdillahi bni zayd wa abi barzata yaa waxay ii taallaa laba arrimood waa wasuweyd ibni xabalata way ii taallaa aniga iyo wa cabdillaahi ibni sunaabixiye labadaas ayaa ii taalla zayd waa halkaa dadka aan muslim ahayn dee kitaabka muslim ciddii aan ahayne iyaguna axaadiista xawdka saxaabo kaba wariyey saxaabadii uu tirinaya ka hor waa suweyd ibnu xabala waa nusqadayday taalla kolley kitaabku ka soo naqlinaya qaadiciyaad kitaabkiisa ee kamaalulmuclam laydhaa isaga suweyd ibnu jabalataa taalay xa iyo jim bal sababkuna waxaan leenahay waa sida qaadiciyaad anigu idinka hadday idin saxantah waa saxane kaygaan ka warramayaa waa in jim laga dhigay halkaasi aanay xa ahayn taasi iyadu waa mid waana welibana arinku intaa waa ka wan yahay baan leeyahay midna waa cabdullaahi bnu sunaabixiyi bay taallaa kolley qaadiciyaadna kitaabkiisa waxaa ku sugnaa waa cabdullaahi asunaabixiyu ee ibni may jirin oo inuu yahay ina sunaabixi may jirina waa cabdullaahi oo iyo nisbadiina cabdullaahi sunaabixiyu qaadiciyaad kitaabkiisana saasaa ku sugan iyadana sawaabo horta labada meeloodba oo ibnidan in la gooyo bal waxa weeyaan labadaba kalaamku intaa waa ka badan yahay suweydna suweyd ibnu jabala la idhaah taasi waa xagga marka la eega khada'a jira hadday idiin taalo ama san suweyd ibnu jabala horta waa sida qaadiciyaad iyo dee muslimna imaka nawi bay ka dhacday melihiie waa dee khada iyo madbacadeed ee sa iyada kuba sugan ninkan suweyd ibnu jabala saxaabi la yidhaahna oo magacana ma jiro suweyd ibnu jabala waayo laakiin waa nin taabiciya suweyd ibnu jabala qolooyinkii kutubta saxaabada alifay barhkood baa saxaabi kaba dhigay oo barhkood baa saxaabi kaba dhigay oo markaa raacinta la raaciye asxaabtii suweyd ibnu jabala horta taasi iyadana waa waxay kuba sugan yahin walow qaadiciyaadna uu ku sugan yahay nawowina uu kuba sugan yahay de waa barhkii qolooyinkii saxaabada ururiye barhkood say yidhaaheen wata xaafidna xajarna kitaabkiisa isaaba kitaabkiisa isaaba ee asxaabta rasuulka ilaahay uu kagala hadla ama kutubta baabkaa kitaabka ugu heerka sarreeya uguna taamsanba ah afar qaybood buu ka dhigaa xaraf kastaba qaybta koobaad iyo ta labaad iyo ta saddexaad iyo ta afraad oo ciddii kitaabkaas waa dee kitaab aada u nafci badan markay noqoto saxaabana waa kitaabka aan la dhaafin bal maalan dee saa u adeegsanaysaa maan sheegaya qismiga koobaad xaraf kasta afartaa qaybood baa isdaba socda oo qismulawal buu odhanayaa xurufkii buu dhammaynayaa saa siinka oo kale haddana alqismu thaani buu odhanayaa siinkii buu dib ugu laabmayaa haddana alqismu thalis buu odhan haddana alqismu raabic waa afartaas qismiga koowaad waa wixii adigu bal riwaayo ay kaba timi inuu saxaabi ama wax laga wariyey ama la sheegay inuu saxaabi yahay waa qismiga koowaad waa saxaabadii qismiga labaadna wuxuu ka dhigay carruurtii yaryarayd ee rasuulka ilaahay waktigiisii intay dhasheen iyagoo duuna sini tamyiisa waa ciyaalkiida aynu soo aragnay rasuulka ilahay in loo keeni jiro taxniiga u samayn jiray caadana way u ahayd in saxaabadaas carruurta u dhalatay rag iyo dumarba inay u keenaan rasuulka ilaahay iyagoo duuna sini tamyiiza oo aragtidan rasuulka ilaahay arkay ayaa dee saxaabo loogu tirinaya riwaayadoodu riwaayo taabicin ha noqotay waa qismiga labaad qismiga saddexaadna wuxuu kaba dhigaa qolooyinkii mukhadaramiinta ujeeddadu waa dadkii waktigii rasuulka ilaahay rag waaweyn ahaa islaamayna laakiin rasuulka ilaahay aan laba kulmin dee barhkoodna mucaasare iyagoo eegaya kutubta saxaabada way ku soo arooriyaana ay kuba sheegeen waa mukhadaramiinta qismiga saddexaad qismiga afraad baa wuxuu kaba dhigaa kutubtaa saxaabada lagaba hadlay dadkii dhacay waham ahaan iyo qalad ahaan isagoon saxaabi ahayn oo taabiciya dee wahamguna markuu cadiya wey haddii wahamgu ishkaal leeyahay ama ay ixtimaal tahay u iska daayaa wahmigii cadda hadduu ninkani aanu saxaabi ahayn uu taabiciyo ay barhkood dee qalad ahaan in aan taabiciya ay saxaabi kaba dhigeen waa qismiga afraad ee kitaabkaba qiimaha ugu weyn leh sababtu awhaam iyo qalado badan oo dhacay buu saxayaa axaadiis markaa la moodaya inay mawsuultaa dee mursal noqonaysa ninkan marka aan hayna swed ibnu jabalana wuxuu ku soo arooriyaa qismiga afraad wey qismiga afraad waxaan usoo sheegay abuzurcata dimashqi iyo musnad shaamiyiin iyo inay iyagu san u dhigteene laakiin uu qalad iyo wax subxo usugnaatay jirin xadiidkiisa laga warinayaana uu mursal yahay oo say daaraquni iyo ibn abi xaatim iyo sheegeen weliba markaa wuxuu leeyahay xadiidkan arintan qalad isaga taas ba wey arrintiisu marka xadiidkiisu waa xadiid mursala saxaabi maaha waa taabici bal xadiidkiisaasi haba jiro oo rasuulka ilaahay marka weliba ruwaadda qaarkoodna waxaabay wariyeen isagoo cirbaad ibnu saariye kasii warinaya xadiidkan xawdka xadiidka xawdka uu jiraay bal taasi waa midoo waata hore waa suweyd oo bal taasaan ku ogaana ama cabdullaahi assunaabixiyi ishkaalkiisu waa adag yahay muwaطa malik ba waxaa kuba sugan xadiid uu warinayo rasuulka ilaahay ka warinaya cabdullaahi sunaabixiy ruwaadda intooda badan saasay kuba wariyeen qolooyin baa iyagu kaba dhigay abu cabdillaahi halkan kunyo laba yimi oo abu cabdillaahi sunaabixiy marka taqriiba xaafid wuxuu ku idhahaa cabdullaahi sunaabixiyi mukhtalafun fii wujuudi isagana bal saxaabi inuu yahay jira waaba la isku khilaafsan yaho barhkood baa saxaabinimo sugay inuu saxaabi yahay waa sida halkanba badhna waxay leeyihin maye waa nin kaloo abu cabdillaahi sunaabixiyi lahaa abudii baa dhacsan waham ahaan kaasna waa nin taabiciy oo rasuulka ilaah oo dheer habeen moota yimi madiina isagoo soo hijrooday cabdiraxmaan ibnu cusayla la idhaha abu cabdillaahi sunaabixi rijaasha lixda ana weeye bal ninkaas bay barhkoodna kaba dhigeen sawaabka kole waa bukhaari iyo nasay uba iilanayaan oo riwaayadad muwada iyo ay kaba dhigeen maye in la yidhaaho abu cabdillaahi inay tahay lakiin xaafidka saaba riwaayaad kala duwan oo ruwaad kala duwani ay warinayeen oo ninkan magaciisu kuba yimi buu soo naqliyaayo walow taqriiba halkaa ku yidhaha waxaad moodaa inuu u iilanayo bal maala in saxaabi cabdullahi ibn sunaabixiy la yidhaha uu jiro lakiin horta ibnudu ma jirto asal ahaan laakiin arrin kaluu sheegaa uu leeyahay qaadiciyaad baa dee imaam nawine isagu tabacuye qalad kaba dhacay oo ninka cabdullaahi sunaabixi bal haddaan suxbadiisa sugnaba xadiid uu leeyaho xawd ma jiro ninka xadiidka xawdka warinaya waa saxaabi kale oo la yidhaha aلsunaabix ibn acsar aلsunaabix ibn acsar kaas baa xadiidkiisu ibn maaja iyo axmed iyo ay wariyeen oo inii faradukum calى اlxawd iyo wa inii mukaahiru bikum umam xadiidka saasaa jiray ee qaadiciyaad baa magacowgiisan dee qalad kaba dhacay oo bal maala taas weeye waa bal arrimahan dalhaa waayo waa arrimo u yar baahnayd tatabuc dheer kutubtii taraajimta kutubtii saxaabada iyo bal qaadiciyaad kitaabkiisi iyo wixii in laguba laabmo kolley fatxulbaarina hadal ku dhow buu ka hore marka la eego ee suweyd ibnu jabelle markaas uu leeyahay ama xaafid ibnu xajar hadalkaan sooba naqliyey taasi waa intaan leeyahay xagga magacyadaas iyo sixideeda qaalibanna markay wuxuu magaca noqdona de waxaan qiyaas gelin oo naqli maxdi ah naqlin un mooye qiyaas ma galo waana had iyo goor tasxiifka iyo taxriifku meelahay kaba yimaadaan aan la saarin bal arinka jira suweyd ibnu jaballe iyo cabdullaahi ibnu sunaabixi arrintiisu ibnudanimo jirtay cabdullaahi sunaabixi barhkoodna ay raajax yeelayaan abu cabdillaahi sunaabixi ninku inuu yahay ninkan kale aanu jirinba oo aimo waaweyne ay taa uba iisheen bal markaa waxyaale ay jiraan oo nin markaa wujuudkiisa horta la iskuba khilaafsan yahay ee warintiisa xadiidkana asunaabix ibn alcasar buu leeyahay ayaa ninka warinaya xadiidka xawdka ninkan oo bal wujuudkiisaba la isku khilaafsan yahay riwaaye uu leeyahay oo kutubtii nooguba sugan dee waa siduu xaafid soo naqliyey ayaan jirin bal taasi waa casharkii hore kolley qeyb damba ii yar dambayso oo xagga masaafaadkee dee caaway noo soconaysaayo taasna waa ti aan lahaynba casharka ka dambeeya hadalkeedu inoogu imaan yoonaya horta casharka inoo yar socon doonaa وxadثna abubكر بن abي شhaybة وإسحاq بن إbrahيm وبن abي cmر الmkiي واللفظ لبن abي شhaybة qال إسحاq وأخبرnا وqال الآkخران xadثna عبدالعزيز بن عبدالsمد الcamiي عن أbي عمrان الjwني عن عبداللh بن الصامت عن أbي dri kole xadيiثka ruwaadiisa hore inuu soo wada aragnay cabdاللh بن الصامtna waaba بن أkخhi أbي dri weeye waana taaبiciisna aynu hore usoo aragnay abu cمrان الjwني cabdالملك بن xabيbna waa adu waa dad noo horeeyune qاala wuxuu hi أbu dri الغفاrي qultu waxaan ihi ya rasuul اللahi mا aniyaة الxawdi xawdka weelalkiisu maxay yihiin qaala wuxuu hi wladيi نfس محamd byadih ilaah baan ku dhaartay mحamed naftiisu ay gacantiisa ku sugan tahaye laaniyatuhu xawdka weelalkiisu akharu way ka badan yihiinba min cadadi nujuumi الsamaaءi wa kawaakibiha samada xidigahooda tiradood iyo kawaakibtooda bal taas dee kolley kawaakib iyo nujuumba waa isla mid barhkoodna waxay ku kala farqiyeen nujuumna dee waa kuwa aragtideenna dee maaha inaysan tahay waa yaryarba dee kawaabtunta kuwan waaweynee sayaaradaaba aduu bal xidigaha samada way kaba badan yihiin alaa fi laylati اlmudlimati اlmusxiya alaadu waa tii dee adaata istiftaaxa ahayd waa furfurasho macnaha ma baraarugati ahayde culimadeenu kama cabiri jireen macnaha waxa weeye bal u baraarugna dhegayso waxaan raacinaya hadalkaasoo horeo in aniyatu akharu min cadadi nujuumi الsamaaءi wa kawaakibiha fi laylati habeenka almudlimati gudcurka ahe almusxiyati wax daruura aan lahayn oo habeenku markuu dee dayax haddii caddo ay tahay in badan oo xidigii kamida ayaa iftiinkan dayaxu qarinaya laakiin marka ay gudcur tahay aan wax dee dayax soo jeedin xidigihii ayaa muuqanaya weliba almusxiyatina waa marka dee cirku ama dabaab leeyahay ama daruur leeyahay oo kale xidigii bal dayaxii baaba qarsoomaya oo way qarsoomayaan laakiin markay samadii saafi tahay wax daruuroo ku sugani jirin habeenkuna habeen madow yahay de waa taa samadii wa wada iftiimayse wada dhalaalayse waxaan la tirin kara inuu xidigaa inoo muuqanayaan haddaba in waa xidigaha samada way kaba badan yihiin oo weliba habeen intuu gudcur yahay samaduna ay saafi tahay kuba sugan wey aniyat اljanati halkan in la rafciyo dee aan rafcinayo in la nasbiyo labadaba waxay leeyihiin labada wajbo waa meeshan way imanayaan haddaan rafcino mubtadaan qadaraynayo hiya iyado oo mar aaniyat ljanati weelkaa iyo awaanidaa xawdku waaba weelalkii jannada taasba weeye ama acni waxaan u jeedaaba aaniyat aljanati oo dee weelkan lagu cabaya waa weel janno iyaguba waa weelkii jannade kuwan laguba cabayaay man shariba minha weelalkaas dee waa biyihii xawdka ayaa ku jira ruuxa kaba caba lam yadma ma haraadayo akhira maa kii ka u dambeeya calayhi korkiisa ah min alxayaat waye waayo waa ilaa weligiiba abadantii aynu meelaha kale kusoo marun bay la mid tahay waayo dee kol haddii qiyaamo la gaadho ama n waktigaa la gaadho aakhiro dhimasho dambe maba jirto marka aakhira maaki ma haraadayo waa aakhira maakii ka u dambeeya calayhi korkiisa min alxayaati waa ilaa weligii iyo daa'im iyo abadba ma haraadayo yashkubu ama yashkabu labadaba dee waxa weeyaan oo labada wejba culimadu way noo soo naqliyaan iyada halkan oo shin iyo-du kolley waa maftuuxa ee waa khada unta labada xarako ay kuba naqliyaan ay kusoo naqliyaan haddaba yashkubu waxa ku shubaya fiihi ay fi lxawdi shakbigu asalka hore waa sayalaan waye waa dareer waa dareerayaanune waxa dee kuba shubaya oo xawdka dhexdiisa miisaaban iyo laba majaroor iyo laba miisaab oo min aljanati bimacnaa biyahan waxay kaba imanayaan jannada laba miisaab oo sifadoodu ay inoo dambaysaba oo xadiidka riwaayadiisa ama xadiidka dambe ay nooguba iman ee xadiidka sawbaan ayaa sifadooda ay nooguba iman baa biyo dee ay sidaan oo kuwaas maraya ayaa kusoo dhacaya oo biyaha badinaya oo ziyaadinaya yashkubu ama yashkabu fiihi waa fi lxawdi miizaabani min aljannati oo shakbiga wuxuu leeyahay asayalaani laakiin asalka hore shakbi waxay leeyihin ma kharaja min taxti yadi lxaalibi cinda kuli kamsati wacasrati lidarci shaat waa luqada carbeed asalkeedu siduu shakbi ahaa ruuxu markan uu dee neef lisayo naaskii uu qabanayo in farihiisa dhexdooda caanahan kaba baxeen weelkii kuba dhicina ka dareera taas bay shakbi odhanayeenoo shakbun fi lardi oo shakbun fi linaa waa mihaal malaa ruux mufaridoo dee wixii uu lisayey yar ku xadgudboon weelkii laba eegane qaybe ay dee dhaafayso oo kale ayay dee masal ahaan shakbun fi lardi wa shakbun fi linaam marka asalka hore waa waxaa min taxti yadi xaalib kaba baxa taas bay ka dareera taas baa la idhaha dee weelkii kuba dhicin macnaha waxaa ku dare dee shubmaya weeyaan oo dee biyahan aynu soo aragnay marka la eego hadday midab tahay iyo hadday dhadhantay inoonu dambaysaba kuwaas oo iyagu kaba imanayo labadaa misaabsidaan obakan carduhu ballaarhkiisu milu dawlihi dherarkiisoo kale weeye oo macnaa waataynu soo maray zawaayahu sawaa-un jawaanibtiisa iyo rukumadiisa way isdhegin waa murabac marka ballaarhkiisuna oo dherarkiisanun buu laba mid yahay maa bayna camaana ilaa aylata camaan iyo ayla intay isu jiraan oo kale ayay dee kol hadday isdheegyihiin cardigiisuna noqon duulkiisuna noqon caman waa caasimadan imika urduna imikaba waa san aniga iyo xarakaysan waanasa dee nawow iyo aymo kale ay kuba dabdiyeen aylana kolley horena waati aynu cashar iyadoon dheereenba kuba soo maray waa meel iyadu ku taalay uun badan darafteeda sheeshaam xigta dee kuba sugnaydba taas bay ahayd waa tii habeenka dhaweyna ninkii halkaa xukumayo rasuulka ilaahay uba yimi ama dee waxa weeyaan ciddii uu soo dirtay u timiye hadiyadiisa aynu soo maray taasay isuba jiraan bal saasay kuba dabdiyeen kolleyna wya masada iyo xarakaysan weeye xaafid bn xajar isagu wuxuu ku dabdiyaa walow xadiidku muslim xadiidkii yahay laakiin dee si aan malaa isdhaye dee kutubtay ku khaas yeeleenna xataa malaa xawdka un aan loogaba helin buu markuu axaadiistan iyo ciddii warinaysa halkan magacyun baa inoo tirsan hebel iyo hebel baa wariyay mid kasta kitaabku ku sugan yahay iyo tiibuu tatabucay intaa ay sheegeen ee dhowr iyo labaatanka ama ilaa toddobiyo labaatanka in la egna waa kuba daray isagoo meelihii sheegaya bal markaa markuu axaadiista qabanayay isagu wuxuu kuba dabdiyey cayntoo la damiye miimtoo la shidon waa cumaan waa halkan dee maga waddankan ama ay waxa weeya masqad ay caasimadiisa tahay waana marka la eego axaadiistii aan aragnay inay bil masaafadeed in loo socdo isuba jireen in isuba jireen dee waa kuwa u ansabsanaanayay barhkooda ay saa kuba raajax yeelaan waayo camaan iyo ayla dee waxoogaha isuba jireen sidaa aada uma kala durugsana axaadiista badankooduna taxdiidkeedu waa dee meelo ama laba makaanoo ugu yaraan bil socodkeed in loo socdo isuba jira waana tii masiiratu shaarin xataa laftii aynu kuba aragnay iyo kuwa intaa in ka koobane laakiin iyaguba intaan ayay axaadiis inooguba timi bal jamcinteeduna way inoo dambaysaaye halkani waa laba meelood oo iskuba dhowaanaye laakiin waa tii aynu soo marnayba jarbaa iyo adr adrux casharkii kan ka horreeyey aynooguba sugnayd matingana aan ku soo aragnayo saddex habeen ama saddex cisho isu jiraan oo aad bay isugu dhowiin markaa marka la eego axaadiisan kale waana kalaamkoodu dhammaan waa inoo wada dambeeyaaye haddaba maa bayna camaana ilaa aylata ma-hu biyihiisu ashaddu way uga daran yihiin bayaadan xagga caddaanka mina laban tani waa tan eeg qoladii nuxaadda ayd say ta'siiriyeen ama nuxaaddu ee a markuu wuxuu lown iyo midab yahay inaan afcalu tafdiil iyo tacajub midna laga binayn ayay imika tani dee kuba timi waa tii abyadudii horena casharkii hore kusoo maray hadaladii meesha kuba sugnaay culimadu ee ay iyagoo eegayo qaacidadii naxwadayana waa tii aynoo horeysay baan casharkii kanka horreeyun kuba soo maray imika tani laakiin waxay waafaqsantahay dee si nuxaadu ay ta'siiliyeen ee ah wixii alwaana bal maalan inaan laga binayn afcalu tafdiil aan laga binayn si aan tacajub loogaba binaynahayn ashaddu bayaada min alabani wa axla waanu ka macaan yahay min alcasali malabka xadiidkan abiabu darra halkaasaan kuba dhaafayna isagu ma laha duruq xadaثana abu غasaan almismaciy wمحamed ibn الmusanى wbnu bashaari وalfaadu mutaqaaribaة alfaada sadexan sheekh way isku dhowdo qaali waxay dhaheen xadaثana mucaadu wahuwa bnu hishaami qaala xadaثanii abi hishaam dastaw عن قتاadة عن sل بن أبي الجعد عن معdاn بن أبي طلحة اليعmurي عن hوbاn koley saddex taaبici baa israacay qataada waa raabica ama qoladii afraad salim waa qoladii saddexaad macdan waa qoladii labaad waa midba mid buu dabaqo ka yar horeeya ee saddex taabici baa isku xigo iyadna kitaabka kusoo noqnoqday dee qataada ha u badnaadee can hawbana hawban mowla rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه waslm in bujdood ana nabiy اllahi salى الlahu عalيه waslm qaala wuxuu yihi inii anugu labcuqri xawdi ay qaa'imun ama waaqifun waxaan taagnahayba labcuqri xawdia xawdkayga daraftiisa ayaan kuba sugnay kale cuqri waxay yidhaahaan ay culimmadu kuba fasiraan waa mowdicu shaaribati min alxawd cidda ka cabaysa ama geel haba idhaha ama wax kaleba ee kaba cabaysa halkii ka joogsata xawdka cuqri lagaba idhaah kolkol daraftiisa ama muakharkiisana waa lagu fasiraa haddii caqru daar aynu caynta faxdino caqru daar oo kale de waa gunteeda iyo ama halkaa mucdamkeeda iyo taasna caqru daar waa la yidhaah ee haddaba adugu waxaan ku sugnahay xawdkayga adudu xaal aan celinaya annaasa dadka oo dadkii dee ku soo arooraya iyagoo haraadan ee aada u badnaa ee ummaddiisa ka mid ahaa ayaaban ka joojinaya maha kuwii celintii dee malaa'iga ay ka celinaysay meel kale lala maraya ee aynu soo marnay waxna ay noo dambeeyaane isagaa marka horeba rasuulkii ilaahay ka celinaya annaasa liahlilyamani waa liajli ahlilyaman waa dadka reer yamaneed ee islaamkii u degdegay dee islaamkana u nusreeyey kolley ansaarina reer yamaneed bay kaba mid yihiin oo asalkooda halkaas ba ahaayo de culimadu taasay kuba fasireen waana kii aynu soo maray kolley imaariya kuba soo maray ansaar inuu yihi waxaad la kulmi doontaan ahara ee fasbiruu xataa talqowni cala alxawd adkaysta oo dee waxa weeyaan madaxtinimadii baa ka qaadaysaan maalkii de xaqa ku lahaydee baaba laydinka qadinaya taasaad la kulmi doontaan dabadaye laakiin sabra ilaa halkaa igula kulmaysaan xawdka igu imanaysaan ee igulaba kulmaysaan taa waynu soo maray marka ansaarna dadkan bay kaba mid yihiine horta waa iyagu si ay u cabaan siay dadka ugu horeeye ku arooraya u noqdaan ayaaban dadkii iyaga daraadood iyo reer yamaneed ugaba celinaya adribu waan garaacayaayo becasaaya ushaydaa waa ushaa uhayo markaas ayaan waa dee dadkii kale uga celinaya daraaddeeda uu kaba joojinayey maxaan saa u yeelayaa xataa yarfada ay xataa yansaba wayasiila weye ilaa uu dareero shubma waa xawdkii calayhim wa calaa ahli اlyaman oo ilaa iyagu ay ku horta ka cabaya noqdaan ku arooraya noqdaan ayaan dadkii kale ugaba joojinayaan yarfadana macnaa yasiila weeye irfada damcu macnaa waa saala damcu weeye khaasatan markaa mutafariqaye fasu'ila waa la weydiiyey rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh can ardi ballaarhkiisaa la weydiiyey dee waa taa aynu soo marray dowlkiisuna waa la mide faqaala wuxu uhi min maqaami waa makaankaygan imakaan kuba sugnahay ilaa camaana ilaa camaan waa masaafadaa dheer waa halkaa aan joogo ilaa camaan ayaan isu kala jiraa cardigiisuba duulkiisuna waa la mid wasuila waa la weydiiyey can sharaabihi wixii sharaabkiisan waa sifada sharaabka dee waa wax la cabayo waana biyo ee sifadiisaa la weydiiyo faqaala wuxuu ihi ashaddu bayaada min allaban cadaanka waa ka cadaan badan yahay caanaha waxla waana ka macaya min alcasali malabka yaqutu si yashkabudii weeye yaqutu waxa ku shubaya fiihi isaga dhexdiisa miisaabani laba miisaab oo ama laba majarooroo yamudaanihi ziyaadinaya isaga badinaya oo ziyaadin min aljannati jannada xaggeed axaduhumaa min dahabi wاlآakharu min waraqin midkood waa dahab midna waaba min wariqin midna waa fido haddaba laba miisaabo waaweyn oo dee biyo jannada ka soo qaadaya ama webigii cowtharee rasuulka ilaahay lahaaye ilaahay yihi inaa acdaynaaka alcowthar ayaabay ka keenayaane ayaa kuba shubaya oo badinaya oo dee ka aan gudhahayn weeye oo dadkaas aad iyo aada u badan ee rasuulka ilaahay ummaddiisa wixii laga celiyo uun mooye ay dhammaanba kusoo wada aroorayaan kana wada cabayaan wاlآakharu min wariqin وxadaثanihi زuhayr بن xرbi qala xadaثana الxaسن بن muسى qala xadaثana shaybاn can qataadata biisnaadi hishaami oo shaybaan ayaa qataado maanta ka warinaya isnaadkuna waa isnaadkaynu soo marre hishaamu dastawaayi uu kaba wariyay waa can saalimin can macdana can hawbana bimili xadiiثihi waa rasuulkii qataado xadiidkiisii hore mid laba mida ama de waa shaybaan xadiidkii uu qataado kaba wariyey mid lamida ayuu maanta m waxa weeyaan hishaam xadiidkii uu kaba wariyey qataado mid laba miduu shaybaan kaba wariyey kayra anahu qaala wuxu uhi isagu riwaayadiisa ana yowma alqiyaamati waa intay ku kala duwan yihin cinda cuqri اlxawdi halkaasaan ku sugnay waana macnii waa isla mid ee lafdigunbaa ah halkay kii hore aan kuba soo maray inii la bicuqri xawdi ayaa ana yowma alqiyaamati cinda cuqri اlxawd وxadثna محamed بن بشhاaر qال xadثna يحyى بن حmاd qال xadثna شhuعبة عن qتاadة عن saلم بن أbي الجعد عن mعdاn عن hوbاn عن النبي صلى الله عليه وسلم weli qتاadة waa socda ee شhuعبة maanta kaba warinaya qتاadة hوbاn baa rasuulka ilaahay ka wariyay xadيiث الxawd faqultu waxaan idhi محamed بن بشhاaر baa odhanaya ليحyى بن حmاdi baa waxaan ku idhi hada kani xadيiث xadيiث weeye samicta oo aad ka maqashay min abi cawaanata abi cawaana dee imikana waa adigan shucbo kaba wariyey faqaala wuxuu yidhi wasamictuhu waan maqlay ayضا macnaa waa saacaan dee abu cawaano ugaba maqlay can qataada waan ka maqlay min shucbata shucbana waan ka maqlay oo bmacnaa ujeedadu abu cawaanona waan ka maqlay shucbana waan ka maqlay isagu uu hubsanayo madhaa xadiidka abu cawaano uu ka warinayabaa soo gaadhay ama uu kaba maqlay imikana shucbo waa kan kaba warinaya arrinkiibuu ku yar joojiyey u yihi xadiidkani waxa weeye waxaad ka maqashay abu cawaana min abi cawaana markaasuu yihi ha abu cawaana waan ka maqlay shucbona waan ka maqlay faqultu waxaa ihi undur eeg lii aniga fii bal u fiirso waa ujeedada hubsasha weeye undur eeg lii aniga fii bal xadiidkan oo ii hubso oo dee xadiidkan shucbo ma saasaad ugaba maqashay فنadara lii fiihi waa ii eegay ama kitaabkiisi ha ku laabmo walaa shuraaxda halkan kamay hadlin ama si kaleba faxadaثanii bihi haddana shucbu igaba waramay oo dee shucbana waa ka wariyey waa ka wariyeyna abu cawaanana xadiiskuna waa ka anasay thawbaan aynu soo aragnay weli axaadiistii xawdka ay noo socota oo dee weli waxoogama dhadhaweey waayo xadaثna cبدالرحمن بن السلام الجمaحي qال xadaثna الربيع يعnي بن مسلم عن محمد بن زياد عن أbي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل لأdudna واللahi baan ku dhaartay لأdudna waan celinayaa can xawdii xawdkayga rijaaلا rag baan ka celin doonaa كama تdaad oo dee wixii aan umadiisa kamid ahayna kuma soo aroorayaan waa ka celin markan iyagaa dad uu garanayo lagaba joojiyana isagina waa kan odhanayo suxqan suxqan iman bedela bacdi odhanayo rag baan ka celin doonaa xawdkayga kamaa tudaadu sida loo celiyo algariibatu tagariibkee min alibiri geel ah oo macnaa ningeeliisa markuu ku soo arooriyo xawd ama ee waraabinayo haddii hal aanu lahay ningeeliisi ay soo raacdo siduu darkiisa uga celiye xawdkiisa saasoo kale ayaan aniguna rag aan kaba celin doonaa xawdkaygii dee bedelay aniga dabaday oo jidkaygiina khilaafay taas baan kaba celin doonaa waxadaثanii cubaydالlahi بn mucaadi qaala xadaثana abi qال xadaثna شhuعbaة عن محamed بn زiyaadi أnahu samica abا هurayraةa yquل qala rasuul الlahi slى الlaه عalيه وasلم bmثl صaxaabadu way badan tahay abu hurayrana waa kan imikana صaxaabi kale inoo bilaabmaya oo anas ibn malike وxadaثnii xrmlة بn yaحyى qال aخbarana بn wهbi qال aخbaranii yuنus can ibni شhihaabi ana anas bna maliki xadaثahu ibn shihaab u waramo wuxuu ugu waramay ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala inuu yihi qadru xawdii xawdkayga qadarkii kamaa bayna aylata wa sancaa min alyamani waa ayle iyo sancada yamaneed inta u dhaxaysa oo kale u isu jira duulkiis iyo cardigiisna waa midherarkiisna waa intaa bilaarhkiisna waa intaa aylana waa ta aan lahayn badan castarafteeda sheeshaan bay kuba sugnayd qaryo waqtigii rasuulka ilaahay ama in ka dambeysayba caamir ahayd walow malaa markii qaruuntii dambe lasoo gaadhay meel adigu malaa laga tegay ay noqotoon la deganayn saaxaaf ibnu xajar iyo waqtigoodii bal halkaas sanco min alyaman kolley min alyamanna way noo xadidaysaa meelaha qaarkood bay sanca keliya oy barhkood ku fasireen sanco shaam ku taalay waa kan xadiidka ay noogu sugantahay waa sancadii yamaneed kolley sancada shaamna sancadan baa asal u ahayd oo markii waqtigii cumar futuuxaadka ay bilaabmeen dee waqtigii abibakar hala bilaabay lakiin waqtigii cumar ee dhulkii shaamiya la qabtay dad badan oo dee jihaadkii kaba jihooyinkii kala duwanaa kaba yimina yamani kaba mid ahayd baa degay madiinaha laga tago halkaasoo way marayeeno way degeen si ciraaq ba ay u degeen marka qolooyinkii dee yamaniyeed ee degay qaybtii reer sanca ayaa meel dimashiq nawaaxideedii ahayd bay degeen oo markaasaa magacii sanca lagu idlaaqay sanca markaa sanca oo markaa ashaam markay ka cabirayaan waa halkii markii ugu horreysay waqtigii futuuxaadkii ee cumar ay degeen dadkii yeman ama sanca kaba yimi oo dee magacii baa deeta ay noqotay iyadna in sanca ashaam laba yidhaaho ee maka halkan waa sanca min alyaman waina fiihi waxaa figiisa ku sugan xawdka min alabaariqi wa jamci ibriqina abaariqda xaggeed iyo weelkiisa kacadadi nujuumi الsamaa'i xidigaha samada tiradood oo kale waxa deg aan la tirin karahayno dee aad u badan bal riwaayo waataan soo aragnay inay kaba badan yihiin وxadaثanii mحamed بن xaatimi qaale xadaثana cafan بn mslimi الصafaaru qaale xadaثna whayb qaala samictu cabdالcaزيiز kaley whayb laba nin un baa kitaabkeena ku sugan oo dee ninkan isaga waa rijaasha lixda kalena waa muslim kitaabkiisa iyo bukhaari kuma sugnayn oo waa labadna isku dabaqoo saabica labaduba ama atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa de waa wahayb ibnu khaalid ibn alcajalaan baa la yidhah waa ninka badan ee kitaabka ku badan in badan inagu soo noqnoqda waa nin siqa ah rijaasha lixda kaba mida midna waa whayb ibn اlwardi ibn abilwardi oo nin hiqa isna weeyo caabid ahaayo isna saabica ama min kibaari saabica kaba mida laakiin kaasi muslim meel jihaada ayuu ku sugan yahay muslim meel keliyuu kaga sugnaa ama kaga sugan yahay oynu hore usoo marray whayb ibn اlwardi ninka caabidkee hiqadaha ama ninkan dee waa la idlaaqayaaye kitaabka isagu dee kusoo noqnoqday ilaa meelo ka horeysay meelo dambe o dea taasi waa whayb ibn khaalid ibn cajraan weeye qaala wuxu uhi wahaybkaasi samictu cabdاlcaزiiz ibni suhaybin baan maqlay ibna suhaybin yuxadiثu oo qaala xadaثana anas bnu maliki ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi layaridana waxaa soo aroori doono oo calaya korkayga alxawda xawdka waxaa igu soo aroori doono o iman doona rijaal rag miman saaxabanii dadkii aniga ila saaxiibay kamid ahaayee dee uu rasuulka ilaahay laba kulmay xataa idaa ra-aytu markaan arkee waruficuu la kor yeelo ilaya macnaa utiru lay muujiyo weeye ay ii muuqdaan ee hagaag iigu muuqdaan ayaa ukhtulijuu la goosanayaa uqtudicoodii un weeye induuni aniga sokadayo waa laga celinayaa halkii oo judibuu minii way manaa waxa ay xagga luqada layihi ikhtalajahu minhu إdا نزachu minhu aw jadbhu bغayri daati markuu wixii ka jiito ee isagoon dee ruuxani doonahayn wixii kaba dhufsado taas baa اkhtilaajku laba la yidhah ama loo isticmaala haddaba waa si اqtidaacii meelaha kaleba aan ku aragne waa la celinaya halkii baa laga hor joogsanaya meesha dare kalea loola maraya fala aqulana markaasaa waxaan odhan ay rabbi rabbigayow usayxaabi usayxaabi kolley bukhaari iyo muslimba laftigu tasqiirka waa dhacay ruwaadda bukhaari barhkoodna asxaabi oo mukabaray ku wariyeene waa asxaabtaydii waa asxaabtaydii falayuqaalanna lii waxaa laygu odhan doonaa inaka adigu laa tadri ma ogid maa axdathu waa dee kuwii isaga dabadii ridoobay markaa hore ha laba kulmeen oo dad kala duwan oo sidaasna way jireen markii rasuulka ilaahay wafaaday ridoobay laa tadri ma ogid maa axdathu waxay soo ay sameeyeen soo darisiisteen ay la yimaadeen weeye bacdaka adiga dabada waxadaثna abubakr axaadiiu kalena isku mid tahay de waa macnahaase waan laqbadun baa inoo socon halkan doonine waa halkii dee bal masaafaadkan iyo culimadu wixii ay yidhaaheen iyo wixii kuba tacaluqsan aan dib ugu soo yarwalaami doonaa waxadaثna abubakr bn abi shaybata وcaliy bn xujri qaala xadaثna caliy bn musrin waxadaثna abu kuraybi qaala xadaثna bn fudayli jamiiعa ina fudayl mحamed iyo cali bn musrim labadoodaasba can اmkhtaar bni fulfulin can anas mukhtaar ibni fulful bay kaba wariyeen isaguna anas kaba warinaya can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm bhada اmacnaa macnahaas oo de kale bhada macnaa bimacnaa hada اxadiiث ba ujeedaduna halkan ay taysan meeri hore kuba soo mari jirnay xadiiث baan soo maray oo daahirka wuxuu ahde bimacnaa hada اxadiiثi weye oo xadiidkaa macnihiisi ujeedadu lafdigia aynu soo aragnay waa taan soo aragnay xadiiث macnihiisi dee la macnaa ayuu iyaguna qolooyin mukhtaar ibn fulful anas kaba wariyey wazaada mukhtaar wuxuu ziyaadiyey riwaayadiisa waana xadiidkii marfuuca bay kuba sugan tahay aaniyatuhu weelalkiisu cadad اnujuumi ka cadadi nujuumi oo koley nasculkhaafidun waa ka cadadi nujuumi sa dee xidigaha tiradooda oo kale ay tahay ba fara badne وxadثnا cاaصم بن نضr التyمي وhurayb بن عaبدالأعلى ولفظ لcاaصم qال xadثnا معتmr qال سمعت أbي أbي w سلayman التyمي weeye qال xadثnا qتاadة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم qال mا bيna ناaحyatay xawd xawdkayga labadiisa dhinac waa labadiisa janib ama dheer ha noqdeen ama balaadhayna way isleegiyeene intay isu jiraan kama bayna صaنcاء والmadينة kolley sancadana sancaal yaman baan kaba dhigaynaa waayo waa taa lafta xadiida hore aynu kuba soo maray walow dee masaafadu xagga madiine aanay markaa ahayn waa sanca iyo madiina inta udhaxaysoo kale kolley sanca iyo ayla sanca ul yaman iyo dee sanca iyo madiina ayla aada ugaba durugsan oo dee masaafo badan bay u jirtaa waayo waa shaamba ayay kaba mid tahay ama darafteedii weeye bal markaasoo taasaa kala durugsanayde waana axaadiida dee bal jamcinteeda aan bal waxyar eegi doone taas baa imaka halkan waa sanciya madiina intay isu jireen وxadثna arun بن cabdالlahi qala xadثna cabdالsamadi qala xadثna هisham xa وxadثna xasan بن caliyi الxulwaniyu qala xadثna abulwalid الطayaalisiyu qala xadثna abu cawaanata kilaahuma wa hishaam iyo abu cawaana can qataadata can anasin can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm bmثli غayra anahumaa shaka waa labadan dambe ee qataade ka wariyey markii hore qataade waa ti aynu soo maray oo muctamir sulayman utaymi baa qataade kaba warinayay lafdigiina uu jasmisnaa maa beyna naaxiyatay xawdi kamaa beyna sancaa wاlmadiina labadan dambe abu cawaana iyo hishaam uu qataade ka wariyey waa xadiidkii waana xadiidka naftiisii bay wariyeen iyo lafdigiisii hore laakiin shaki bay meel iyaga riwaayadooda dhaco faqaalaha waxay dhaheen aw mila ma bayna almadiinati wa camaana oo kamaa bayna sancaa walmadiina aw mila ma bayna almadiinati wa camaana madiina iyo camaan inta ay isu kala jiraan intaa in leeg oo kale ayaabuu ahaaday dhinacyadiisu intay isu jiraan wa fii xadiidi abi cawaanata maa bayna laabatay xawdi waa halka naaxiyatay bedelkeeda laabatay ee tasniyatu laabatin wayo jaanibkii umaan kuma fasiraynaa madiina waa tii bayna laabatayn ahayd oo asalkeeda hore waa dhulka dhagxaan madow leh ee aada moodo taasa meeshaa shilmadooda laabada ay ahayd ama xarada halkaa laba odhanaya dee madiina labadaa jaanib eh waxa weeye anu waa isla mid naaxiyatay iyo laabatay waa macno keliya وxadثna yaحyى بن xabيb الxاariثiy ومحamed بن cabdاللahi الruزiy horaynu usoo maray نisbaة ilى الأrز qال xadثna khالد بن الxاariث عan سacيidi عan qتاadةa qاaل qاaل أنس qاaل نaبiy الlahi صلى الله عليه وsلم turى waa la arkayaa فيihi ay في الxawd abاariq الdahabi والفiضة macna waa jawaanibtiise dhinacyadiisay ku sugan yihiine waa abaariq weliba dahab iyo fido ka samaysan oo ka cadadi nujuumi الsamaa samada xidigaheeda oo kala tiradood وxadثnii زhayr بن xرbi qال xadثna الxaسن بن muسى qال xadثna شhaybاn عan qتاadةa qال xadثna أنس بن maliki أن نabiy الlahi صلى الlaه عليه وsلم qاala مثله وزaada wuxuu ziyaadiyey eeg ada ninkan shaybاn baa imika markii hore eeg khaalid سacيid بn abi caruba qtaade ka wariyey imikana shaybaana naxwi baa qataade ka warinaya riwaayadiisan baana ziyaadadu leedahay markaa shaybaan riwaayadiisa u qataada dee can anas can inabiyi salى اllahu عalيه wasalam waa marfuuciye aw akharu min cadadi nujuumi الsamaa oo ka cadadi nujuumi الsamaa aw akharu awdii markaa bal haddii aan dee kaba dhigno inay bimacnaa bal ay tahay oonay shaki imika halkan ahayn waayo riwaayaad baynu kuba soo maray jasmadaasi ay kuba sugnayd amase waabay kaba badan tahay tirada samado bal akharu min cadadi nujuumi الsamaa oo faarsalnaa ilaa miati alfi aw yaziiduuna nebi yunus oo kale boqol kun baan u dirnay aw yaziidun de ilaahay kalaamkiisii weeye shaki iyo waxyaalaha taas maahe awdaasi bimacnaa bal bay ahayd oo boqol kun bal yaziiduuna way way k oo boqol kun way ka badnaayeen dadkaa loo diray oo kale bal markaa tanna halkan bacda sharax waa macno ay ishaareene haddaan idhaahna u akharu min cadadi nujuumi sama bal akharu min cadadi nujuumi sama waa way kaba badan yihiin maha intaas ma leeke bay kaba badan yihiinba xadثnي الwليد بن shujaaع بn الwليد الsakuniy qala xadثnii abi raximah الlah aabahay baa warramay alla naxariiste kolley de waa muslim itqaankiisa iyo dabdinta iyo si uu ilaalinaya alfaadii sheekhyadiisa imaka weliid ibnu shujaac ayaa xadiidkan muslim kaba warinaya waxaanuu muslim markuu ka warinaya abiibuu ka warinaya xadaanii abi isagaa yidhi markaa raximah llahu oo inankiisan waliid ibnu shujaac baa aabihii buu sheegaya shujaac ibn lwaliid oo uu yihi raximahullah muslimna si uu maqlay ede ayuu isagii usoo naqliyey oo taas wey raximahullah xadaanii ziyaad bnu khaysamata kolley waa nin atbaacu taabiciintii raggoodii ugu waaweynaa kamid a dabaqadii toddobaad waana nin iqa xadiidkana kitaabku ku leeyahay عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني فرض لكم على الحوض فرضna waa ti aynu soo شharaxnay waa ceelalyadii waan idinka sii horeynaya halkaasaan dee idin sii diyaarinaya wixii u baahnayd halkaasaan idinku sugaya وإna بعd ma bayna طرفayه labadiisa dhinac ama dul ha noqdeen ama cardiye waa fogidayo intay kala durugsan yihin waa dee waasacnimo wuxuu kaba qabo kama bayna sancaa wa aylata waa ti aan laftii kuma soo maray sanca iyo ayla inta udhaxaysa oo kale weeye kaanam abaariiqa fiihi nujuum waa farabadni waxay kaba qabaan abaariiqda dhex kuma sugan darafyadiisa jenutisa kuma sugan ee laga cabayaa waaba inay xidigaha yihiin dhalaalka iyo farabadnida iyo taab dariiqii inoogu dambeeyey baabku waa kan xdثna qتaybة بن سعيid وأbubكر بن أbي شhayبةa qاaل xadثna xاatim بن إسmاعيiل عن المهاaجiر بن مسmاr عن cاmir بن sعد mhاجiر بن mسل mar horena waynu soo aragnay waa malaa markii labaad kolleyna waana labadaa meelood kitaabka kaba sugan yahay waa nin dee aلزhriyu baa nisbadiisa u timaadaayo waa mawaalidii reeqowlada sacd بن abi waqاas ama qoysken mawaalidoodii weeye عan cاmir بن sعد بن abi waqاasi qاaل katabtu waan qoray caamir baa leh ilaa jaabir ibni samurata saxaabigaa jaabir ibnu samura aabihiina saxaabiga ahaa caamir waa taabici aabihiiba axad alcashara laakiin jaabir waa saxaabi aabihiina waa saxaabi ayaan u qoray waraaq maca ghulaamii naaficin ghulaamkaygii naafic oo waraaqda waa ciddii qaaday ghulaam uu lahaayoo naafic la odhan jiro waraaqdii uu qoray uu dhiibay oo markaa maxaadna ku qornaa akhbirnii ii warramo waxaad ii sheegtaa ood iigu warantaa bishayin shay samicta wa aada maqashay min rasuuli illaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaah aad kaba maqashay qaala wuxuu yihi caamir baa odhanaya fakataba ilaya wuu iisoo qoray oo wuxuu iisoo qoray inii anigu samictuhu waan maqlay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh yaquulu xaalu ku qowlayo ana alfaradu calى alxawd macnaa ceelalyaan ahay oo ummadaydaan ceelyadoodiiyo ahay uga sii horeeya xawdkii halkaasaanan kuba sugaya xawdka korkiisa waa laftiyadii aan soo maray bal baabku inoo dhamaaday ilahayna waxaan ka baryaynaa dadkaa ku arooraya ka cabaya dib u haraad ahayn inuu inagaba yeelo taas baan ilaahay weydiisanaynaa bal intii kale waa inoo wada dhammaatay kolleyna dee wixii aan kasoo qabina waan sooba qabanay laakiin waxaan axaadiisan kala duwan welibana bar aan kitaabkeena ku sugnayna waa jiraayo aan aragnay xawdka bal maala qadarkiisa iskhilaaf weyn oo kuba sugan ayaan aragnay waana axaadiid kala duwan oo maha xadiid keliya duruqdii maaha oo la yidhaaho idiraab iyo isbaraambar iyo iskhilaaf weeye keenaya inaan raawigii dabdin xadiidkii hadduu xadiid keliyayo taasay noqon lahayde laakiin arinku idiraab maaha oo umuurahan iskhilaafka kala duwan marar kala duwan baa rasuulka ilaahay sheegay saxaabo kala duwanna waa u sheegay iyaguna kolley jihaad kala duwan bay kaba yimaadeen oo ninba jihadii uu yaqaanay aada u yaqaanay baa rasuulka ilaahay meelo ay ogyiinay aada u kala durugsan yihiin oo dee ay maqleen ama ay arkeenba ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u magacaabay isagoo u caddaynaya dee siuu saacada iyo siduu aada ugu kala fog yahay ee uu u weyn yahay taas marka bal axaadiistan horta si guud kol hadday saxaabo kala duwanna rasuulka ilaahay ka maqleen mawaadin kala duwanna ay kaba maqleen waxaa iyada macnaha dhan ee inooguba wada sugan ee dhammaantood inooguba wada sugan horta waxa weeyaan waa bucdu aqdaar alxawdi wasaacatu xawdku siduu u ballaarhan yahay ee ugu dheeriyuhu u weyn yahay taas baa iyada axaadiisan guud ahaan inooguba wada sugan marka waxaanay bacdigood ay kaba dhigeen halkan oo ay kaba dhigeen inaan arrinku taxdiid ahayne qolo kastaaba meeshii ay taqaanee aada u kala durugsadeed rasuulka ilaahay uu sheegay dad kala duwanna way wariyeen awqaad kala duwanna bay hedo arrinku waxa weeyaan iyo maqsuudku sacada aada iyo aada u ballaadhan iyo duulka aada iyo aada u dheer ee uu leeyahay xawdka ummad dee rasuulka ilaahay xawdkiisa ayuu kuba leeyahay ama ha la yidhaaho waa qabla siraad ama waa bacda siraad kolle khilaafaa beyn ahlilcilmi jireen bal marka aimada qaarkood iyago horta taasi waa macnaha guud aimada qaarkood waxay hadalkan imaam nawowi markuu taa soo naqliyo qaadiciyaad iyo dee hadalka aan soo sheegnay ayaa wuxuu dhaha lakin walaysa fi lqaliili min hadihi اmasaafaati mancu kahiir waa arrin aynu kolley axaadiisa caynkaase cadad ahaan iyo ama taa iskuba khilaaftay aynu marar kala duwan kuba soo maray oo ah masaafaadkan yar kuma sugna wax manceeya ama caaridaya wixii badnaa marka inta badani way inoo sugantahay axaadiisan bay nooguba sugantahay wixii yaraana way hoos gelayaan marka taa macnihiisi iyo ujeedada sheekhu waxa weeyaan usaynu halkaba soo maray waxaanu soo marray afartan ruuxoo muslimiinta ka mid oon ilaahay u shariig yeelaynin ruuxay ku tukadaan in ilaahay u dembi dhaafayo waxaa la socday uun boqol oo xadiid kale boqol muslimiinta kaba mid oon ilaahay u shariig yeelin ruuxay ku tukadaan in loo dembi dhaafayo tay kuma jamcinayeen taas iyo amtaashiina waxay ahayd cadadka yari cadadka badan ma anfiyayo cadadkuna mafhuum ma laha ama arrintu waxay tahay markii hore rasuulka ilaahay cadadkii yaraa ku waramay haddana fadligiibaa sii batoo ilaahay sii siyaadiyey markaasuu kii badnaana sheegay markaa tanaafi kama dhexeeyo halkana markaa haddaan taan ilaawa hadalka imaam nawowi macnuhu xambaarsan yahay dee isagoo markii hore intii dee ama uu ka ogaa ee laga soo ogeysiiyey dee kuba waramay ayaa haddana saacada intaa ka badan iyo duulka intaa ka badan uu leeyahay markii waxyiguuba yimi ayuu sheego horba isma anfiyayaan aimada qaarkood baa waxay kaba dhigan horta axaadiisan badankooda markaan eegno ama bil waxa ka siyaadsadaaden ama wax ka yaraadeene in badan oo axaadiisa kamid waa masaafo bileed intii laysu soconayo sayrkoodii markaan eegno kuwa qaarkood axaadiis iyaduna kala duwanna waa intaa nuskeed ilaa shan iyo toban cisho masiirkood iyo taas bay ahayd marka bacd alculamaa ba markay taas intoodii badnayd eegeen ayay waxay kuma tawjiihiyeen socodkii markaa la soconayay laba xaaluu ahaa midi waa sayr alasqaaltay ka cabirayeenoo waa awr raranba ama gaadiid rado oo culusintu soconayo maalintii marxalo kamay badin karahayn kamay badin karahayn midna waa ruux raakiba oo mukhifa ama fudud wuxuu u rarani oo ama cursi aanay jirinoo in badan soconaya hadduu doono laba marxalo gaadhsiinaya marka iskhilaafka halkaasi dee meesha waxa weeyaan haddii la yidhaha sayr alasqaalna masaafadii waxay tegeysaa ama dee bil bay tegi haddii la eego kan mukhifka ana waxaabay intaa in kabay kaba yaraanaysaa barhkood baa saa kuma jamciye bal waxyaalaha kale kolley waa saco aad iyo aad u weyne arrinta meesha jirtaa waayo xadiidkii aynu soo maray ee ah jarba iyo adrux xadiidkuna uu ku yimi aynu matigiisa kusoo aragnay naaficnu ihi saddex habeen ama saddex ishay isuba jiraan taas baa aad u yar oo bal maalan meeshan uguba yar muslimna kitaabkiisaay ku sugan tahay bukhaari kitaabkiisa taasi kumaba sugnaan xagga marka la eega inay saddexaa isu jiraanna waa se ibnu ahiir iyo nihaayadiisa yidhaahaan lakiin imaam weliba manaadiqda aada u yaqaanay waa salaaxudiin alcalaai oo bayt lmaqdis iyo halkaa degi jiray ayaa isaga wuxuu yidhahaa basta ibnu ahiir iyo ay yidhaaheen jarba iyo adruxinta isumaba jiraan waa laba qaryo oo qudus aan kaba dheerayn oo isu muuqdaba oo isuma muuqdaanoo way yar tahayba bal waxaa jirtay kolley imaamu xaafidna kaba soo naqliyo oo kitaab leh xaggan markaa xawdka iyo ayaa riwaayu soo naqliyey dee sheekuna ama xafnu xajarna masarkiisa iyo halku kuba sugan yaha uu sheegaaye xadiidkaa naftiisa laguba wariyey in inta xawdka qadarkiisu waa maa bayna maqaami wa bayna jarbaa wa adrux ana halkaa aan joogo iyo jarba iyo adrux intay isu jiraan ayaa xawdkaygu isu jiraa bal marka riwaayadaasi waxay leeyihin daraqniyana way wariyeen waxay caddaynaysaaba arrintan halkan riwaayadan muslim iyo kuba sugan wax ka maqan oo kaba dhacsan oo maaha intay jarba iyo adrux isuba jiraane labadoodoo la israaciyey iyo madiine intay isu jiraan weeye xadiidkaas baabu ah oo maqaamkayga marka taa haddii la idhaaho axaadiistii kale inoo waafaqaysa isku mid bay noqonayaan waa maqaamkayga aan joogo iyo jarbe iyo adruxinta u dhaxaysa waa masaafo bil ku dhow ayay isu jiraan iyada markaa taa haddii la idhaaho waayo riwaayad baa taa kuba yimi weliba kala duwan baa kuba yimi xafnu xajarna kolley waa mujaladka koob iyo tobnaad ciddii doonaysa inay bemahan qaybihiisa dambe markaa kolley dee waa isagoo bukhaari malaha shafaaca dabadeediye ayuu kuba keenay siraadka dabadiye waa isagoo u ilanaya inuu bacdu siraad yahay xawdku taas waa halku kuba keenay waana aad bay muhimtaan leeyahay waxyaalahaasi bal markaa taa haddaan idhaahno axaadiistu si guud way iswaafaqaysaa allahuma شhan iyo tobaniyo dee masaafadaase dee saacadan baan kaba faa'iidaysanaynaa iyo iyadoo tirada yari tirada badan aani anfi ahaynba aani kaba hor iman ahayn baan kaba faa'iidaysanaya laakiin laftiga nooguma sugnaayee naaficu kuba fasiray ayaa bal riwaayaad ay dhaceen aniga halkaa aan joogo iyo jarbe iyo adrux markaa taasna riwaayaadka kale inoo waafaqaysaa jarbe iyo adruxna wuxuu bay noqonayaa masaafadii qayb kaba mida taas culimada qaar baa waxay yar eegeen masaafaadkan kala duwani in dherarka iyo ballaadhkii ay kala yihin laakiin taa axaadiisan aan hayno ayaa meesha ka saarayo waa kan rasuulkii ilaaha yihi zawaayahu sawa arduhu mithlu duni marka iyada taa lama odhan karo kuwana waa ballaadhkii kuwana waa dherarkii sababta waa isleegiin si kasta isuma leegiin bal markaa waxyaalaha culimadu kuwa jamciyen taa weeye arrinku idiraab maahaan leenahay cudmu maa bayna nawaaxi ama naaxiyatayn labada ama duul ha noqdo ama cardi xadiidka inooguba suganta iyo sacadaa uu leeyahay aad iyo aada u ballaadhan baabu fii qitaali jibriila wa mikaila can nabiyi salى اllahu alayhi wasalam bal waxaan ku jirnaa oo kolley rasuulka ilaahay fadaaishiis iyo taas baa inoo socota haddaba jibriil iyo mika-il dagaalankoodii ay dagaalameen rasuulka ilaahay xaggii iyagoo daafacaya hareertiisa taagan maalintii uxud taas ba bal xadiid inooguba yimi taas wey oo markaa kolley taasi inoo caddaynayso dagaalkii malaa'igtu dagaalameen inaanay bederun kuba koobnayn say bacdigood u qaateen ee waa kan uxudna way dagaalameen dee bederna way dagaalameen bal haddaba labadan malag dagaalankoodii rasuulka ilah iyagoo dhinaciisa jooga ay dagaalameen iyagoo gaaladii la dagaalamaya rasuulka ilah ina difaacaya taas buu baabkeediya xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna mحamed بn bshri وabu usamata can mscari can sacd bni ibrahima can abihi can sacdi oo sacd ibn ibrahima abihi ibrahim weeye ibrahimkaasna waa ina markaas waxa weeye oo dee sacd buu noqonaya waa sacd ibn abi waqas ba markaas can sacd ibn ibrahima can abihi abihi ibrahim ibn sacd ibn ibrahim ibn cabdiraxman ibn cawf taas weeye lakiin wuxuu kaba warinaya imaka halkan ibrahim markuu kaba wariye ibrahim sacd ibn abi waqas buu kaba warinaya qaala wuxu uhi ra'aytu waxaan arkay can yamiini rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay midigtiisi iyo wa can shimaalihi xaggiisa bidixi yowma uxudin maalintii uxud rajulayni laba nin waa laba malag calayhimaa korkooda siyaabu bayaadin dhar cadcadi ay korkooda ku sugayen oo dhar cad xidhnaa ma ra'aytumaa labadoodaa maan arag qablu waqtigaa horteed hore umaan arag walaa bacdu intaa dabadeedna dib umaan arag yacni wuxuu ujeedaa labadan ay ahaayeen jibriila wa mika-iila calayhima aلsalaamu waxadaثanii isxaaq bn mansuuri qaala akhbaranaa cabdالsamed ibn cabdilwaariثi qaala xadaثanii ibrahim bnu sacdi qaala xadaثanaa sacdu can abiihi eeg sacd kan oo ibraahim sacad dhalay baa ayaa waramo can abiihi abihina waa ibraahim bn cabdiraxmaan ibn cawf can sacd ibn abi waqaas sacd ibn abi waqaas oo adeerkoodna oo dee reer bani zure isku ahaayeen laakiin ibraahimkani dee sacd ibn abi waqaas buu ka oranaya ama abihi waa cabdiraxmaan ibn cawfe qaala laqad ra'aytu waxaan arkay yowma uxudin maalintii uxud can yamiini rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay midigtiisii iyo wa can yasaari rajulayni laba nin oo calayhimaa korkooda hiyaabun biidun dhar cadcadi ay korkooda ku sugayiin kuwaasoo yuqaatilaani dagaalamaya canhu rasuulka ilaahay xaggi ka ashadi lqitaali dagaalka ugu adag oo kale oo la dagaalamo maa ra'aytuhumaa maan arag labadaa qablu waqtigaa horteed waa uxud horteed walaa bacdu dabadeedna maan arag bal xadiidka horta waxaa inoogu sugan karaamo iyo mucjiso rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ama dee wixii ilaahay kuba karaameeyey inuu malaa'ig soo dejiyey isaga xaggiisa kaba dagaalanta in waxaana inooguba sugan malaa'igtu inay dagaalanto dee markaa ilaahay dee uu idmo weeye ee dagaalkoodu aanu beder khaas kuba ahayn oo kani waxa weeye waa kanu uxud bay ahaydba arrin baa laakiin jirta dee dagaalkan malaa'igtu dagaalamayeen waa dagaalkii bashar oo kale ay dagaalamayeen dagaalkii bashar waayo umuuruhu asbaabtii caadiga ahaa dadka ay ag joogeen ay dhex joogeen siay u dagaalamayaan oo kale u dagaalamayeen ee haddii dee aanay taa ahayn oo dee quwadoodii ilaahay siye ay kuba dagaalamayaan qaylo keliya kuba qayliyaan tan ayaa dhammaanba wada halaagi layd oo waa taa mala qayladii ummado dhan lagu halaagayo ama dhulkiibaabay goynayeen oo taase arrinku wuxuu aha waa dagaalkii bashar dagaalkii saxaabada rasuulka ilah joogta ay dagaalamayeen oo kale ay dagaalamayeen laakiin may hayn waayo haddii kale arrinku wuxuu si rogi lahaa dee halaag iyo la halaagayo umuurihii asbaabtii iyo tibaaba kaba tegi lahayde markaa arrinku horta dagaalkoodu kaas buu ahaaba bal de iyada waxaa kaloo inooguba sugan araggan uu sacod maanta arkay labadan malag kolley dee saxaabo kale umu salam oo kale iyo qolooyin kaleba way arkeene marka malagu suuradiisii dee isa soo suureeyuu suuro imika ibnu aadam oo kale isku soo suureeyeene dee waa la arki karaayo aragtidoodaasi ambiyadii un khaas kuma aha waaqaco kala duwan bay saxaabadu arkeen oo xadiidkii cumar ibn اlkhadaab ee uu yihi nin baa noo yimi dhar cadcad xidhnaay oo timihiisu madoobaay oon safar raadkii lagu arkayn dadkii meesha joogay ba wada arkayeen su-aaluu rasuulka ilaahi weydiiyey markuu ka tegayna waa kii rasuulka ilaahi ku yihi jibriil buu ahaa taas oo kale bal markaa markay suuradan isuba soo yeelaan waxa weeyaan waa la arki karaa waa tan saxaabo kala duwan ay arkeenba hadalkoodiina waaba kansta dee saxaabiga jaliilka cimraan bn xusein iyo waaba salaamta malaaigtu maqri jiray isaga salaamayaan de kolley manqaba weynaa aragtidiisan iyo arrintan la arkay dadkii la joogay dadka qaar aynaani la wadaagsanin sacad waa isaga manqabo kale ayaa iy ayaa uguba sugan iyo fadiilo waxaa la arkaa dadka kale ag joogay meesha inaani sidaa u arkay aanay uba arag baab fii shajaacaةi الnabiyi عalayhi الصalaaةu wasalaamu wa taqadumihi lilxarb rasuulka ilahi geesnimadiisii sifaatkiisi iyo shamaaishiisii baan haynaa waa shamaaishii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh imika halkanna waa rasuulka ilaahi bal geesinimadiisii dee uu lahaa dad oo dhanka u geesisan ahaa bal sidii cali bnu abi aalib yihi dee badalkaas waxa weeyaan dee bal maala min abdaali lmuslimiinba marka arrinta ay adkaato rasuulka ilaahi cid noogaba dhoweyd xagga cadowga may jirin ba isagaabaan ku gaban jirnay bal maala taas baa ama dee daba joogsan jirnay waa rasuulka ilaahi shajaacadiisi iyo xaaladiisu ay ahayd taas buu baabkeediyaa xadaثna yaحya بن yaحyى التmimiyi وسacيid بن maنsuuri وaburaبيع الcatakiyi وabu kamili wlfظ لyaحyى qala yaحyى aخbarana وqala الآkخaruna xadaثna xamaad بن زaydi can haabiti can anas bni maliki qaala kana rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa axsan الnaasi dad oo dhanka ugu fiican buu ahaa hadday tahay khalqi iyo hadday khulq tahayba in khuluqiisina waa inoo dambeeya isagaa dad oo dhan ba ugu qurux badnaa uguna dabeeco fiicnaa wakana wuxuu ajwadanaasi dad oo dhanka ugu deeq badan ayuu ahaayo dee su-aal la weydiiyey ama ruuxii dee waa ka waa ma celin jirin be de hadduu waxayo waa bixin jiray un wakana wuxuu ashjaca naasi dad oo dhanka ugu geesisanna waa ahaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh walaqad fazica way argagaxeeno ahlulmadiinati reer madiina daata leylati habeen macnaa waxa weeyaan habeen baa iyadoo la hurdo qaylo la maqlay iyo dhawaaq dee kolleyna dagaal baa loo joogay cabsi baa dadkii gashay cadow inuu yimi baa la mooday dadkii way kaceenoo xaggii baa loo kacay qaylada lagaba maqlee madiina nawaaxideedii kaba mid ahayd fandalaqa way tegeenoo naasun dad qibala sote xaggii dhawaaqa laga maqlay iyo waxaan fasaca keenay ayay u kaceen fatalaqaahum rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam dadkii hadaeeg socday rasuulkii ilaahi oo meeshii ka yimi baaba ka hor yimi waa keligii dadkii oo dhan buu ka wada horeeyey meeshii buu tegey wuxuu soo ogaaday sababtan sawdkani wuxuu ahayd iyo wax laga cabsaday inaanay tani ahayn isagoo soo noqday ayaa dadkii bal maala markaa qaylada ku soo kacay ayaaba rasuulka ilaahi laba kulmay fatalaqaahum rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam raajican xaariya isagoo soo laabmay walxal qad sabaqahum uu uga dheereeyey ila sawti waa makaankii sawdka wahuwa walxal calىa farasin faras uu ku sugan yahe liabi alxata abi alxa usugnaado caari ahaan buu ku qaatay rasuulka ilaahay markaa faraska abi alxa laa curyan weliba waa rasuulka ilahay inuu farisa dee fardafuul la ahaayo waa faras aan kooro lahayn qaawan weeyaan ujeeddadu wax saarani aanay jirin uu leeda koray rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh faraskii koora ma saarnayn siibuu kuba baxay seeftiisii intuu qaatay keligiina ay tay fii cunuqihi sayfu seeftiida dee markaa galkeedii bay ku jirtaa inaana cabsi ogaan jirinna waa soo ogaaday luquntiisa isagoo dee sudhay halkaas sidaheedii walxal wa yaquul uu leeyahay dadkii ku leeyay lam turaacuu lam turaacuu macnaa laa rawca calaykum wey wax argagaxuu korkiinii ma jirto laydinna argagax gelin oo waxaan aan maqalay rawc iyo argagaxina waxina yeelaya ma aha taasuu lahaa qaala wuxuu yidhi rasuulki ilaahay baa yidhi isagoo faraskii ka hadlaya wajadnaahu waanu helay baxra bad isagoo ah aw inahu labaxru bad weeye oo macnaa waxa weeye faraskiibuu dee badu waa taas biyaheedii badan tahay isdaba socdaanay dhammaadka lahayn haddaba faraski aad buu u ordayey oo socod mutataabic oon kala go' lahayn oon gaabis lahayn oon gaabis ku jirin iyo hakad ayuu soconayo kaasaanu helay isagoo kalbaxr oo taas ba oo macnaha waxa weeyaan waa yejri kaiira jaryan mutataabican kalbaxr waxaanu kolley saaxibulmufid baa soo naqliye ha luqada carbeed baa la idhaha farasun saxbun iyo farasun baxrun farasun sakbun farasun faydun iyo farasun qabrun in badan waa alfaada biyaha looba isticmaalo ida kaana sariican kaiira aljardi shadiid alcadow marka uu aada u degdega badan yahay oo socodkiisu badan yahay ayay farasun baxrunna way ka cabiraan saxbun bay ka cabiraan sakbun waa wixii la shubaya faydun kabrun intaba way kuba sifeeyaan haddaba rasuulka ilaahay wuxuu uhi wainahu la baxrun qaala wuxuu ihi anas baa odhanaya wkaana wuxua faraskaasi manduubna waa la odhanayay farasan faras buu ahaa yubada-u yunsabu ila lbuطi waa barakadii rasuulka ilaahay baa markiiba gaadhay oo markuu fuulayba waxaa loo nisbayn jiray gaabis oo inuu gaabiyo oonu socod badan lahayn baa taasaa lagu tirinayey ama loo nisbaynayey rasuulka ilaahay markii uu dusha ugaba baxay oo fuulayna wuxuu noqday sifadiisuba isbedesho faraska aada u dheeraynaya ee aada u socodka badan ama urodka badan buu noqday bal xadiidkan kolley rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh shujaacadiisi iyo ashdaca naas inu ahaa way nooguba sugan tahayo isagoon cid ka haysan isagoo keligiia oo dhawaaq la maqlay dee dhici kartana inuu cadow soo galayba yahay ayuu keligii u degdego xaggii uba baxay warkii buu soo hubsaday dadkii oon meeshii gaadhin buu weliba ka yimi uu ka soo noqday oo taasi waa shajaacadii rasuulka ilaahay weyneyd iyo ee barakadiisii iyo dee tan oo ah faraskii markii hore gaabin jiray inuu noqday faraska aan laba gaadhahaynna xadiidka way nooguba sugan tahay وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna وkiع عan شhuعبة عan qtاadةa عan aنس qaaل kana bاmadinةi فزع madيnة فزعya argagax baa ku sugnaa bacna wqti habeenaa dhawaaq la maqlay faاstacaara النabiy slى الlaه عليه waسلم nebigu wuxuu caariyeystay farسa لabi طلxata yuqaalu lahu manduub faraskana manduub baa la odhanayay oo magacan u lahaa fardihii rasuulka ilaah mid magacan la wey noo soo naqliyeen culimadu dee inuu kan yahay oo isaga markii dambe uu milkeeyey inay magacyadu iswaafaqeen labada waa muxtamil farakibahu uu fuulay faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh maa ra'aynaa markuu soo laabmay min fazacin wax cabsi ah ama argagaxle maanaan arag wain wajadnaahu waynahu shaniya waa tii mukhafafada ahayd laabtuna waa laabtii faariqada ahayd ee labaxran ku sugan ee naafiyada iyo mukhafafada kala sooci jirtay ama kala duwi jirtay wain wajadnaahu weynahu shaniya wajadnaahu waanu helay faraskan labaxran bad isagoo ah oo ujeedadu socodkiisu aanu kala go' lahayn iyo orodkiisu وxadثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفر xا وxadثnii yaحyى بن xabيب qال xadثna khالد yعن بن الxاrث qال xadثna شhuعبة بhda الاسناaد وفي xadيiث بن جaعفر xadيiثka iبن جaعفر waxaa kuba sugnaa waa محamed بن جaعفر qaaل frasa lana أنس baa yihi abu طلحة qoyskiisu kaba tirsanaa abu طلحana hooyadii buu qabiibe fras anagu aanu leenahay وalam yqل mu ohan لabi طلحةa وفي xadيiثi khاaldi waxaa ku sugnaa can qataadata samictu anasan oo halkaa dee kuwa hore can anasin imaka ay nooguba sugnayd oo dee can qataadata can anasin samictu anasan baab kana النabiyu slى الlaهu عalيه waslم waa xadيid keliya kale xadiidkan ku dayn doonaa ama baabkane أjwad الnaasi bاlkhayr min الriix الmursla waa deeqdiisi kolley baabkii hore ay nooguba sugnayd rasuulka ilaahay wuxuu ahaa أjwad الnaas dee waxa weeya ma su-ila shay waxa weya can shayin faqaala faqaala laa qawe dee m laa ma odhan jirin haddii aanu hayna markaa dee hadal fiican unbu ruuxa wacdi iyo waxyaalo ayuunbu kuba celin jirayba bal matalan haddaba in rasuulka ilaahay de wuxuu ahaa ajwad annaasi bilkhayr khayr marka ay noqoto dad oo dhanka ugu deeq badan oo min ariix lmursala dabeeshaa la diray ee dee roobka baahinayse meel dheer gaadhsiinayse nafqiga badan taas waaba kaba degdeg badnaa khayrka uga degdeg badnaa surcadeeda iyo degdegeedaas khayrka u degdegayaaba kaba badnaawe xadaثna maنsuur بن abي مزاحم qال xadaثna ibrahيم yعnي بن sacd عan الزuriy xa وxadaثnي abu cmrاn محamed بن jaعفر بن زiyاad habeen dhaweyna waan soo aragnay ninkan iبn زiyاadkan ama محamed بن jaعفر بن زiyاad wlfd lah qال أخbarna إbrahيم عan بن شhihاab عan cubayd للh بn cabd للh بn cتبة بn masعوud عan بn cabاsi qال أنh qاal kaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuxuu ajwad الnaasi dad oo dhanka ugu deeq badan bilkhayri xagga khayrka ama ajwad kaana rasul ajwad الnaasi ana itaala ta dambe ajwadu ah tan hore de ajwade kitaabkayga qalad jiraabe kaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm ajwad الnaasi bilkhayri dad oo dhanka ugu deeq badan khayrka ayuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa ama ajwadu maa kii ka u deeq badan yahay halkan barhkood nasbe ayay tilmaameen oo khabarkii kaana ah laakiin culimadu waxay raajix yeelaan in la damiyo khabarkiina fii shahri ramadaana inoo dhacayo un wa kaana wuxuu ahaa ajwadu maa kii ku u deeq badanya yakun uu ahaanayo axwaashiisa xaasilan fii shahri ramadaana bisha ramadaan buu weliba deeqdiisu ay sii badnayd waa bilkhayra oo dadkii waxa weeyaan dee khayr badan oo camalka lala yimaada oo mudaacaf yahay ruuxii msfoosoomanaa afurintii la afurinayana ajrigiisii oo kale lagu mudanayo bal maalan markaa khayrkaas badan ee bishan ee ay leedahay iyo mudaacafada ajriga iyo iyadoo malaku jibriil laba kulmaya iyo umuurahan baa keenaya haddana juudkiisu inuu sii bato oo waktiga ugu deeq badan yahayna wuxuu ahaa bisha ramadaan ina jibriil calayhi الsalaam kaana wuxuu yalqaahu mid la kulmo fii kuli sanatin sanad kastaba fii ramadaan sanadii dee wal waqtiyadii kale waxyiga u imanayey u siday way badnaayeen be laakiin bisha ramadaan baa si gaara habeen kastaba uguba imanayay fii ramadaana xataa yansarika kolleyna sida riwaayaad kale inoo cadaynayaan waa habeen kastaba waa la kulmayey ilaa ay bishu dhammaanayso fayacridu waa bandhigayey calayhi calى jibriila rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm alqur'aana waa mucalimkiisii qur'aanka soo gaadhsiiyey rasuulka ilaahay baa qur'aankii ku dul aqriyayay haddana u bandhigayey way wada aqriyayeen qur'aankii bal jibriil markuu aqriyu rasuulka ilaahay haddana intii kuba celinayay uu jibriil aqriyu u bandhigayay isaguna qur'aankii u aqriyay iyo xifdigiisii iyo faidaa laqiyahu jibriilu jibriil marka uu laba kulmo kaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam ajwada bاlkhayri min ariixi اlmursalaati isaga xagga marka la eego juudka iyo deeqda dabayshaa k uga sii deg deg badnaaba ama ugaba deeq badnaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh juudkiisii badnaa xadiidka way nooguba sugan yihin in ramadaan marka ay noqotona juudka iyo deeqda lasii badiyo waayo ajrigi waa badan yahay dadkii mu'miniinta ahaa ee soomayeyna kaalmay u noqonaysaa waxaa khayrka aya waxaa dee laba gaadhsiinaya ruuxii ruux sooman afuriyeyna saynu soo marnay ajrigiisoo kale u helaya bal waqtigaas in laba sii badiyo bal taas w minha ziyaadat اljuudi wاlkhayr cinda mulaqaati الصaalixiina wacaqiba firaaqihim weye واstixbaab mudaarasaة اqur'an khaasatan fii ramadaan iyo waqti kastaba وxdثnا أbو كرyب qال xdثna بن مبارك عن يuنuسxa وxdثna عبد بن حمyد qال أخبرnا عبدالرزاق qال أخبرnا معmل كلاهma عن الزهري بhdا الاسناaد نحو الله سبحaنه وتaعالى أعلم سبحاaنك اللهم بحمdك أشhهد أن لا إله إلا أنت استغفرka وأتوب إليك